Kulliyadda Waxbarashada Macallimiinta ee Degmada Qabri Dahar, Dowladdeegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa agab waxbarasho oo loogu talagalay in wax lagu baro ardayda ku wareejisay mas'uuliyiinta maamulka degmadaasi. Qalabkan waxbarashada ayaa ka koobnaa miisas, kuraas, kombiyuutarro iyo sabuuradaha wax lagu barto, waxaana la gaarsiiyay Iskuulka Cade Maxamuud ee degmada Qabri Dahar. Mudane Cabdikariin Ismaaciil Cali, maareeye ku-xigeenka Kulliyadda Waxbarashada Macallimiinta Degmada Qabri Dahar, ayaa ka waramaya waxyaabaha uu ka kooban yahay qalabkan waxbarashada ee ay wareejiyeen.
Waxaa weeye halkan maanta waxaan ku wareejinaynaa agab waxbarasho. Waxaana ku wareejinaynaa dugsiga Cade Maxamuud. Dugsigan oo ka tirsan maamulka magaalada Qabri Dahar waxa uu agabku ka kooban yahay kuraas, kombiyuutarro, sidoo kale sabuurado iyo miisas. Waxaan ugu talagalnay qalabkan in wax lagaga beddelo tayada waxbarashada ee dugsigan. Kadib markii aan dugsigan annagu kulliyad ahaan la wareegnay, baahiyihiisii ayaan ku samaynay assessment. Waxaa noo soo baxday baahiyahan ama qalabkan hadda aan wadno inuu dugsigu baahi u qabo. Waxaa kale oo baahidii kale ee aan iyagana mataqaanaaye qaatay maamulka magaalada inay buuxiyaan annaguna ka kulliyad ahaan waxaan qaadannay in qalabkan aan keenno. Marka waa qaybtannadii iyo wixii nagaga aadanaa.
Ku-xigeenka Duqa Degmada Qabri Dahar, Mudane Cabdifataax Deeq, ayaa ka mahad celiyay qalabka waxbarashada ee lagu wareejiyay.
aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa kulliyadda macallimiinta maareeyaasheeda macallimiinteeda manajmentigeeda shaqaalaheeda oo isku tashi fiican sameeyey oo ka qayb qaatay maxaan ku dhaha ma garanaysaa inay dugsiga si fiican ay ugu hagarbaxaan oo maadaama ay gacanta ku qaban doonaan oo dugsiga tayanteeda iyaga lagala xisaabtami doono insha allah hadduu allah wada raalli ka noqdo Qalabkan waxbarashada ah ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli baahi badan ay u qabeen ardayda dhigata iskuulka Cade Maxamuud ee degmada Qabri Dahar.